waxa waayadan dambe soo batay dadka baraha bulshada ku samaysta magacyo been abuura islamarkaana qaata magacyada dadka bulshada dhexdooda caanka ka ah amaba kuwa ixtiraamka loo hayo iyagoo mararka qaarna lacaga ama adeegyo kale ku qaata iyagoo qofkii ay magaciisa sheegteen iska dhigaya dadkan badankoodu waxay adeegsadaan baraha bulshada iyo isgaadhsiinta kale sida telefoonada haddaba qaabkee ayay dad kale u isticmaalaan magacyada dadka kale iyo ciwaanadooda sidee ayaa se lagu garan karaa warbixintan waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan
dad badan ayaa dunida isticmaala adeegyada isgaadhsiinta iyo baraha bulshada dadkaasi ayaa qaar ka mid ah waxay iska dhigaan dad aysan ahayn ama dadka ku qiyaama iyagoo mararka qaar raadinaya dad magacooda ay ku helaan raacato ama waxaa loo yaqaano falowaris sidoo kalena dadka qaar ayaa ku been abuurta dad bulshada magac ku dhex leh si ay markaasi u gaaraan dana dhaqaale iyagoo isku ekaysiinaya qofkii islamarkaana ku dhacaya amaan lacaga ku weydiisanaya dadka kale dhaqankani ma aha mid u gaaro soomaalida balse waa mid ka jira dunida inteeda badan dhibaatada ugu weynina waxay tahay in sharciyo gaara oo arrimahan lagula tacaalaya aysan wadamo badan oo dunida ah aanay lahayn taasina waxay fursad siisay burcadda internetka in ay markaasi xoogeystaan rofeor xuseen warsame waxa uu kamid yahay dadka bulshada ixtiraamka ku dhexle islamarkaana la yaqaan waana dhibano magaciisa si qaldan loo adeegsaday waxa uu ka waramayaa dhacdo dhowaantan qabsatay masalan haddaan kasoo qaado muqdisho oo kale waxaa ka dhacday hoteeladii aan ku degi jiray ama dadka magaranaysa aan ku qaban jiray shirarka mid ka mida ayaa la wacayaa waxaa la odhanayaa oo nin baa wacaya oo iska dhigaya nin saaxiibkay u xulanaya saaxiibkay rofesor xuseen warsame ayaa u baahan afar qol ama dhowr qol u baahan oo dad uu keenayo iyo isagaba marka ma u helaysaan marka haa la yidhaahdo ayaa marka waxaa la odhanaya haddaba isagaa idinsoo wici doona dhowaan haddii la yidhaahdee u diyaariya xuseen warsame nin iska dhigaya barxuseen warsame nin iska dhigaya markaa airboortkii hargeysa ka soo wacaya dhakhtar gana hoteelkii odhanaya halka waxaan joogaa hargeysaan joogaa nasiib daro cabdilaad yara bay gu dhacday waxaan u baahnaa lacag aan madax ku yarasa sameeyo marka lacagtii baan waxaan sitay mashiinkii baan kaarar baan sitay mashiinkii baan ka waayay halkan marka bal waxoogaa lacag ay soo dira lacagtii baa markaa loo dirayaa markii lacagta la diro dee dad rumaysan daan asxaabahayna aan hawla wada lahayna way rumaysteen dabadeetana hadhow markii dadka iman waayeen ayaa nambaradii lala hadlay mid labadii nambarba marka hawada ayay ka baxeen dhacdo ka duwantan rofeor xuseen waxay qabsatay faatax maxamed axmed oo uu qof facebook ku samaystay magaciisa faatax waxa uu ka sheekaynayaa sidii ay u dhacday dhacdadaasi marka qofka iimeilaan isku dirjiri jirnay waraaqaana kala dhex boori jiray facebooka iyo magaceygu helay imeiladu imeilkaygu jabsaday imeilkii marka ana waa bloggareeyey waa ka wareegay sidaasa ma aragtay waana wax sanad socday marka sidaasaa maaragtay wax walba aan u xaliyey marka dad badanoo laga jabsadana waa aqaanaa qof walbana qofka yaqaana emailkiisa iyo iyo more detail uu qofka kaa yaqaano more easya uu jabsan karo marka hadda waa very common marka hadda qofka magaca lahayn iyo bahalkii facialka baa la qaadaa qofka waa laga balogarayaa laakiin awal different bay ahayd shan sano ka hor mararka qaar kooxahan dadka ka been abuurtahay waxa ay sameeyaan mashaariic aan jirin balse ay og yihiin in bulshadu ay u baahan tahay iyagoo iska dhiga qof ay bulshadu ixtiraam u haysa ama ay horey u arkeen in qofkaasi uu ka hadlayay adeegyada bulshada ama uu kaalmo ka geystayba waa kan mar kale rofeor xuseen warsame oo ka warama mid ka mida dhacdooyinka soo maray kuwa bowerma masalan waxaa lagu yidhi aniga laftigayga wacay nin la yaqaano oo magac leh oo waxoogaa lacagna iska haysta oo bowerma degan waxaan odhanayaa waxaan soo wadnaa annagiyo soomaali konsin qololedhadaa soo wadna dhakhtaro ayaan soo wadnaa soomaaliya dadka indhaha u fiiqa dhakhtaro ajanabiyo indhaha fiiqa magaalooyinka waaweyn ee gobolada soomaaliya ayaan geynaynaa ee somaliland ayaan geynaynaa marka dhakhtarka ee qaar ka mid ah idin soo wici doono dhowaan nin dhakhtarkii markaa iska dhigayabaa soo wacaya odhanaya madaarkii hargeysaan joogaa waan soo socdaa laakiin lacag baa iga dhiman aan ku soo qaato baabuur ilaa boorama aan ku imaado marka bal waxaad yeelaysaan iisoo dira lacagtaas ayuu odhanayaa dee waa dad ma garanaysaa ladana waa u dirayaan dadka laga been abuurto gaar ahaana kuwa baraha bulshada mararka qaar waa ay ka fursad duwan yihiin kuwa taleefanada markaasi lagu dhaco waxa ayna helaan fursad ay qofka ku dacweeyaan kadibna lagu xaliyo waa kan faatax maxamed axmed oo facebookiisa la jabsaday oo arintaasi ka waramaya anugu waxaan ku magac dheelaa faatax caddaan weyne marka security consultant baan ahaa marka niman badan baa emailadeeda jabsaday laakiin hadda waxaas waa ka gudbay marka facebooka haddii ilaahay kuu roon yahay nin baa jabsaday yaqaana aan saaxiibo qaaliga ahaan jirnay markii dambena interest isku keen diray facebookeyga markuu jabsaday facebook kaluu samaystay facebookeyga ku lifaaqay marka waxay noqotay sagaal bilood markuu ku shaqaysanayay markii dambe aan ka war helay markii dambe shan qof oo allahu mustaciin yaqaana iyo shan ay sii yaqaanaan baa ribood gareeyey sidaasaan ku joojinay cabdalla macalin maxamuud oo loo yaqaano macalin cabdalla waxa uu bartay cilmiga i t-ga islamarkaana waa maamulaha macadka globalnet waxa uu ka waramayaa sida qofku uga feejignaan karo in wicitaanada qaar iyo fariimaha qaar baraha bulshada ay noqon karaan been abuur lagu dhaco
in haddii aad la kulanto waxyaalaha noocaas oo kale ah oo akownkaada la xaday ama maxaa lahdaa isku dayay in la jabsado ama qof kale uu samaystay facebook oo fake account ah oo adigaadan ahayn in mar walba aad diiwaan geliso sababtoo haddaad la aamusto lama ogaanayo in qalad meesha uu yimid ama in qof kale isku dayay in magacaada uu isticmaalo soo mar walba macnaha inaad sheegto oo aad ribood u gudbiso ayaa waxay ka fiican tahay inaad la aamusto waxaana jira macnaha facebook laftiisa xakameynaya sharciyada u degsan xagga macnaha social media iyo communicationka haddii akoonkaada fayg uu yahay oo qof kale uu samaystay way ku qasban yihiin inay wax ka qabtaan malaayiin doolar ayaa lasoo wariyaa in dunida sanad walba lagu dhaco iyadoo loo marayo qaabab been hawaasnimo ah oo ay ka mid tahay wicitaan iimaylo xogta qofka lagu xado iyo been abuur lagu sameeya adeegyada baraha bulshada aad bay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo nala socotiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa washington